Magaalada Goryao-do ee gobolka Daadmarin ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday dhamaysatay barashada Qur'aanka Kariimka isla markaana ka aflaxday madarasada Aflax. Munaasabada lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka madrasada, culimooyin, macalimiin, waalidiin iyo dhalinyaro. Maamulaha madrasada Aflax ee degmada Goryao-do ee gobolka Daadmarin, Macalin Cabdulaahi Cali Xasan ayaa ka warbixiyay heerarka ay soo mareen ardayda.
labada kun iyo saddex iyo labaatanka bishii shanaad ayaanu furnay muddo laba sano wax ka dhiman yihiin ayay ayay furnayd maanta de waa arkaysaan oo maxaan ku dhahay medhodhalkeedii qaybtii ugu horreysay ayaa inoo qalijabiyey in badan oo maxaan ku dhahay ka mida oo ardayda ka midina waxa weeye way dhowdhowdahay oo maxaan ku dhahay wakti kooban ayaa u hadhay marka insha allahu tacaala waxaanu ilaahay aynu ka baryaynaa inuu inoo inoo kaamil gareeyo oo maxaan ku dhahay aynu maqsadkeena aynu gaadhno oo maxaan ku dhahay ardayda intaa inoo hadhayna ay inoo dhammayso Qaar ka mid ah marsharaftii ka soo qayb gashay munaasabada ayaa bogaadiyey.
wax la isugu yimaado xaflad loo loo loo qabto oo kitaabka ilaahay ka weyni ma jiro nabigeennu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam een, khayrakum man tacallama alqur'aana wacallamah waxa ugu khayr badan ummadda qofka qur'aanka barta siina bara dhammaanba wadaadada macalimiinta ardayda dadweynaha meesha fadhiba aad baan u salaamaya amaad ugu faraxsanahay waa markii ugu horreysay aan tu aan imi ama aan ka soo qayb galay xaflad noocan oo kale ah oo ka dhacday deegaankeena gorayacood aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilmahaagaa qur-aanka kuu dhameeyey inaad aada ugu mirqaansanaato adduunka intaad ku nooshahayba wada xafladaa iyo wada wax aynu farxadeeda koobi karnaba ma aha wax la ishayn karayaba ma aha waxaa tabanin annagaa waaweynba waxaanu tabaninaynaa ciyaalkan yaryare lagu soo dhaweynayo in annagana saa go- yaa idin celiyo baanu isleenahay idinkuna aan saasoo kale noqotaane bal intuu leegyahay dhowr waa ilmaha barta cidideeda leeg ee haddana qur-aanka ilaahay meeshii uu ka soo gaadhaba saa saa u dida u shubaya kullu saanicin wa sancatahu muqtarinaan nin kasta iyo shaqadiisu ma kala hadhaan ilaahay baa maamuusay oo malaa'igta maamuusaysa innaguna dadka baynu hor waynu maamuusaynaa iyagana ilaahay ha maamuuso Dufcadan waa dufcadii koowaad ee ka aflaxdo madarasada Goryao-do ee gobolka Daadmarin tan iyo markii la aasaasay